asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada waa xubinteennii murtida maanta xubinteena murtida maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteena murtida maanta aynu dhinacyada badan ku taabanno dhegaystayaal si aad u ogtihiinba waayahan dambe waxaa soo kordhay dhalinyaro tuuryo ah xubinteena murtida maantana waxa ay ka hadlaysaa iyada oo waxyaalahan hadda soo kordhay ama xilligan aynu ku jirno casri jaahili hadda waxaa la dhihi karaa xilligan ku jirna waa casri jaahili waa casri waana jaahil oo sababtoo ah casriga jaahiliga waxaa sababa ah waa ti maalin dhaweyd wadaad muxaadaro tiisa aan dhegaysanayey ayaa wuxuu yidhi waxaa nasiib daraa buu yidhi nin maalqabeena intuu soo wacay biyo wadaad iyo wuxuu ku yidhi biyo shaakhow sekada aabbahay ma siin karaa waa qayb ka mida maarata marka waalida waalida jirta oo ka mida dad iyagu dhaxalkoodii islaho dhaxalkiiba ka dhexeeyo oo isdhaxalaaya yaa wuxuu ku leeyahay maaragtay haddii ilaahay ku idmahayo waa wareer weeye haddii eebba idmahaya marka casri jaahiligan intii aan la soo gaadhin ayaa waxaa la arkay ifafaalihiisii ama hordhiciisii hordhiciisii ayaa odayaashii hore ee soomaaliyeed wax laga weydiiyey mid ka mid ah oo caaqil ahaa waxaa lagu yidhi hebelow caaqil waxaad noo sheegtaa oo caaqilow bal aad wax nooga sheegtaa ilmo waalidkiis ka hormaray wax nooga sheeg ilmo waalidkii ka horreeya wax nooga sheeg see uga horreeyaa marka waalidkii waxa uu uga horreeyaa waalidkii oo meesha fadhiya ayuu eebdarradu doona samaynhaya waalidkii oo la hadlaya ayuusa qabsoomayn waalidka laftiisi baa ka baqahaya isaga oo isleh armuu biilka kaa jara haddaad yara canaanato biilka armo kaa jaraa haddii ay ku idmaayo waalidka laftiisii go'aamadii uu soo gaadhay yuu leeyahay aabba adigu adduun waxba kama ogid ama hooye adigu adduun waxba kama ogid bay gabadhii leedahay ee aanu naag akhristay baan ahay ama wiilkaa wuxuu leeyahay aabbo adigu adduun waxba kama ogid adigu waalidkoodii ayay ka horreeyaan waana qayb ka mid ah dhibaatooyinka maanta soomaalidu ay dhex makhuuratay oo lagaba yaababa inaad aragto heer dhan oo hal wiila ama hal gabadh oo maaragtay suuqa wax ku gada ka baqahaya oo hooyadii joogto oo aabbihii jooga oo gabadhaas aan waxba iishu laga dhihi karin oo heblaad tiri lagu dhihi markaad heerka u tagtana adoo dana kale haddii lacalla wax idin dhex maraan gabadhii hebla ahayd baa imaanayse bal iyadana aan talagelin oo anugu gabadhiina idinla aqaani howlaha farada badan ee soo kordhay ayay ka mid tahay waxaa la yidhi marka ilmo waalidkii ka horreeya bal ka waran kolkaasu wuxuu yidhi waa dhallaankii hooyadii dhalmada baray waa dhallaankii hooyadii dhalmada baray ayuu yidhi ufiirsaya waa dhallaankii hooyadii dhalmada baray waayahaye ilmihii la dhalay hooyadii dhashay say dhalma u baraysaa waa waxyaalaha maaragtay carragadiska ahee dhacay ee wuxuu ku jawaabay kaas isagii waa dhallaankii hooyadii dhalmada baray buu yidhi halkaa marka maxaa ka soo baxay waxaa ka soo baxay haddii eebba idmahayo in waalidiintu ay daciif yihiin waalidiin daciifa inay yihiin awlaaddana tarabiyadu waxay ka soo bilaabataa guriga laba nin baa wada hadashay markaasaa mid yidhi war anugu niyow ma ihi buu yidhi maaragtay dadka la gaadgaadi kara ee ama masaakiinta waxaana nin adduunka wax ka og markaasuu yidhi waxaraad la joogtaa kii kale waxaraad la joogtaa laakiin riyihii dhalan anigu raaci jiruy u fiirsayaan waa dhalaankii marka hooyadii dhalmada barayda waxaa weeye ee howlaha khaladka ah iyo hadda awlaaddan aad arkaysa meelay u socotayo meelay ka socotaba aan laga warqabin howlaha ku soo kordhay bay qayb ka tahay mahmaahda maantaan kusoo qaadanayna xubinteena murtada maanta ciidamkii eebe waxaa la yidhi fuulmo faras waa fara ku hayn